kitaabkii afaraad ee muuse ee la yidhaahdo tirintii tirintii cutubka koowaad rabbigu wuxuu muuse kula hadlay cidladii siinay isagoo ku jira teendhadii shirka bishii labaad maalinteedii koowaad oo ah sannaddii labaad oo ay dalkii masar ka soo baxeen dabadeed oo wuxuu ku yidhi shirka reer binu israa'iil oo dhan u soo tiriya qoloqolo iyo reerreer sida ay tirada magacyadoodu tahay nin kasta madax madax u tiriya oo waxaad tirisaa intii labaatan sannadood jirta iyo intii ka sii weyn inta reer binu israa'iil oo dagaal u bixi karta oo dhan adiga iyo haaruun waa inaad kooxkoox u tirisaan oo waa inuu idinla jiraa qabiil kasta nin ka mid ah oo reerka aabbihiis madax u ah oo nimanka isla kiintaagi doona magacyadooduna waa kuwan reer rubeen waxaa ka iman iluusuur ina shiddeeyuur reer simacoonna waxaa ka iman shaluumiyeel ina suuriishadey reer yuhuudana waxaa ka iman naxshoon ina camiinaadaab ree isaakaama waxaa ka iman nataneel ina suucaar reer suluna waxaa ka iman eliyaab ina xeeloon oo kuwa ree yuusufna waxaa ree efrayim ka iman eliishaamaac ina camihuud oo waxaa reer manaseh ka iman gama'i'eel ina feedahsuur reer benyamiinna waxaa ka iman abidaan ina giidconi oo reer daanna waxaa ka iman axyacasar ina camiishaday oo reer aasheerna waxaa ka iman fakcii'eel ina cokraanna oo reer gadnaa waxaa ka iman eliyaasaaf ina dacuu'eel oo reer naftaaliinna waxaa ka iman axirac ina caynaan kuwanu waa kuwa shirka looga yeedhay oo amiiro u ahaa qabiilooyinka aabbayaashood oo waxay ahaayeen madaxdii kumayaalka reer binu israa'iil markaasaa muuse iyo haaruun waxay kaxaysteen nimankaas la magacaabay oo shirkii oo dhan ayay isu soo ururiyeen bishii labaad maalinteedii koowaad oo waxay u soo abtirsadeen qoloqolo ee reerreer oo ay madax madax u tiriyeen sida tirada magacyadoodu ay tahay intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba oo muusena wuxuu iyaga cidlada siinay ugu tiriyey sidii rabbigu ku amray oo reer ruubeen oo ahaa curadkii israa'iil farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sida ay tirada magacyadoodu ahayd markii madax madax loo tiriyey nin kasta oo labaatan sannadood jiray iyo intii ka sii weynaydba in allah intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer ruubeen waxay ahaayeen lix iyo afartan kun iyo shan boqol oo reer simcoon farcankoodii qoloqolo iyo reerreer kuwii iyaga laga tiriyey sidii ay tirada magacyadoodu ahayd markii madax madax loo tiriyey nin kasta oo labaatan sannadood jiray iyo intii ka sii weynaydba in alleh intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer simcoon waxay ahaayeen sagaal iyo konton kun iyo saddex boqol oo reer gadna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sida ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alleh intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer gaad waxay ahaayeen shan iyo afartan kun iyo lix boqol iyo konton oo reer yuhuudana farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer yuhuuda waxay ahaayeen afar iyo toddobaatan kun iyo lix boqol oo reer asakaarna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer asakaar waxay ahaayeen afar iyo konton kun iyo afar boqol oo reer sebulanna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer sebulun waxay ahaayeen toddoba iyo konton kun iyo afar boqol oo kuwa reer yuusuf oo ahaa reer efrayim farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alla intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer efrayim waxay ahaayeen afartan kun iyo shan boqol oo ree masalehna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer manase waxay ahaayeen laba iyo soddon kun iyo laba boqol oo reer benyamiinna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba iyo in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer benyamiin waxay ahaayeen shan iyo soddon kun iyo afar boqol oo reer daanna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer daan waxay ahaayeen laba iyo lixdan kun iyo toddoba boqol oo reer asheemna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alla intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer asheer waxay ahaayeen kow iyo afartan kun iyo shan boqol oo reer naftaalinna farcankoodii qoloqolo iyo reerreer sidii ay tirada magacyadoodu ahayd intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan intii iyaga laga tiriyey oo ahayd qabiilka reer naftaali waxay ahaayeen saddex iyo konton kun iyo afar boqol kuwaas waa kuwii la tiriyey oo ay tiriyeen muuse iyo haaruun iyo amiiradii reer binu israa'iil oo laba iyo toban nin ahaa oo midkood kasta loo soocay reerkii aabbihiis haddaba intii reer binu israa'iil oo dhan ee reerihii aabbayaashood laga tiriyey intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka sii weynaydba in alle intii dagaal u bixi kartay oo dhan oo reer binu israa'iil dhex joogtay xataa intii la tiriyey oo dhammu waxay ahaayeen lix boqol iyo saddex kun iyo shan boqol iyo konton laakiinse qabiilkii reer laawi reerreer looma tirin waayo rabbigu waa la hadlay muuse oo wuxuu ku yidhi qabiilka reer laawi oo keliya waa inaadan tirin oo reer binu israa'iilna waa inaadan tiradooda ku dhex darin laakiinse reer laawi waxaad u doorataa inay u taliyaan tambuugga maragga iyo alaabtiisa oo dhan iyo waxa uu isagu leeyahay oo dhan iyagu waa inay taambuugga iyo alaabtiisa oo dhan sidaan oo ay u adeegaan oo ay taambuugga hareerihiisa degaan oo markii taambuuggu hor u dhaqaaqayo reer laawi waa inay furaan markii taambuugga la dhisayana reer laawi waa inay dhisaan oo shisheeyihii u soo dhowaadana waa in la dilaa oo reer banu israa'iilna markay teendhooyinkooda dhistaan nin waluba tiisa xeradiisa ha ka dhisto oo nin waluba calankiisa ha ugu ag dhisto sida ciidamadoodu yihiin laakiinse reer laawi waa inay teendhooyinkooda ka dhistaan taambuugga maragga hareerihiisa si aan cadho ugu soo degin shirka reer banu israa'iil oo reer laawi waa inay u taliyaan taambuugga maragga oo reer banu israa'iil sidaasay yeeleen oo sidii rabbigu muuse ku amray oo dhan ayay wada yeeleen